بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibraahim al sheekh weli waxaan ku jirnay baabkii sideedaad ku tirtirsiintii laysku tirtirsiinayey sunnadii in lagu dhego bidcadii iyo iskhilaafkii iyo kala taggina laga fogaado waxaan soo gaarnay xadiidka sideed iyo sagaashanaad wa can ziyaad bni xudayrin qaal qaala lii cumaru cumar wuxuu ugu yidhi buu yidhi radia allahu canhu hal tacrifu maa yahdimu lislaama waxa islaamka duminaya ma garanaysaa macnaha waa arkaantii islaamku shanta ayadoo kale in la burburiyo qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi laa garan maayo buu yidhi qaala wuxuu yidhi yahdimuhu waxaa islaamki dumiyaa zallatu lcaalimi nin caalima oo diintii yaqaana simbirirxashadiis wuxuu ka tegayaa macruufka dadka in la faro munkarka laga reebo hawadiisuu raacayaa kaasaa marka islaamka duminaya wa jidaalu lmunaafiqi bilkitaabi iyo kii munaafiqa ahaa oo qur-aankii ku doodaya aayadaha qaar buu maaragtay soo daliilsanayaa inuu dadka lumiyuuna rabaa shuraaxda xadiidka qaarkood waxay yidhaahdeen munaafiqa hadda waxaa laga wadaa qof sunnadii muujisanaya bidcadiina qarsanaya marka waa mubtadico maalan baatilkoodii u kaalmaynaya oo guluwi ku sameynaya bidcadii inay xoojiyaan bidcadoodii oo taawiilaadkoodii dhunsanaana ku dheggan ee jadalkii caadiga ahaa haddii xaqi loogu gargaarayo oo daruurana ay keento lama diidana caliy ibn abi taalib ibnu cabbaas buu u diray khawaarijtii ummad badanaa ka soo noqotay markii uu la niqaashay oo uu baatilkoodii bannaanka soo dhigay wa xukmu la'imati almudiliin waxyaabaha islaamka dumiye waxaa ka mid ah niman madaxa oo haddana dadkii luminaya oo mararka qaarkood kufri iyo fisqi iyo fujuur iyo dadki ugu yeerayaan bidac bay dadki ugu yeerayaan sidii kuwii maaragtay fitnadii alqowl bikhalqi lqur-aan oo kale qur-aanka waa makhluuq bay intay qaarkood qaateen oo kuwo mubtadicaa oo dhunsan ay warkoodii qaateen iyo ahlu sunnadii imtixaaneen oo qaarna dileen qaarna maarata xabiseen qaarna risqigii maarata u diideen iyo mushaaraadkoodii iyo wixii xaqa u lahaayeen ummadda cadaabeen aimada mudiliinta waxaa soo geli kara yidhaahdeen culammadu xataa kuwa uun cilmi sheeganaya ila iyaga laftooda dadku waa ku dayanayaan mogta kii caalimka ahaa marka hadduu baadiyooba uu daal u noqdo wuxuu sabab uu noqdaa kii jaahilka ah hadda inuu daal u noqdo ile jaahilku xagguu aadaa caalim buu ku dayanayo mogta marka xadiidka waxaa laga faa'iideysanayaa in laga fogaado dadka lumay fitnadooda layskana ilaaliyo oo qofkii garanaya inay fitnaysan yihiin aan u dhowaanin si aanay fitnadooda u qabatsin rawaahu daarimi daarimi baa wariyey casarkaas aydan buu leeyahay sheekh albaanina waa tasxiixiyey markuu kitaabkii mishkaatulmasaabiix taxqiijiyey xadiidkii sagaal iyo sagaashanaad wa can xudayfata waxaa laga wariyay radi allahu canhu qaala inuu yidhi كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها cibaado kasta oo aanay alle ku caabudin saxaabadii rasuulku sal ly slam aduunkuna allaha ku caabudinina fa ina alawala lam yadac lilaakhiri maqaala kii hore oo macnaha saxaabiga ahaa kii dambeeyey oo gadaal ka imaanayey wax maqaala ugama tegin macnaha wixii diinka loogu gargaarayey iyo wixii in loo baahnaa in lasoo naqliyo way hayaan iyaga markaa laga qaato yacni diin laga qariyey saxaabadii oo dad ka dambeeyey u soo daahiraaya oo alle u dhoweynaya saxaabadina ka maqnaay oo ka qatanaayeen wax dhici kara maaha fattaqu llaha buu leeyahy marka alla ka cabsada yaa macshar quraa quraa'diiyey khuduu طariiqa man kaana qablakum qabsadana jidkii dadkii idinka horreeyey rawaahu abu daawuud buu yidhi sheikhu laakiin kolley inuu abu daawuud ku jiro oo malayn maayo waa culamo u ka horreysaa abu daawuudka uu u tiirisay culimadii buu ka soo qaatay abu shaaman kolley arkay oo kitaabkiisa albaacid la yiraha calaa inkaar albidac walxawaadis abu daawuud u tiiriyey xadiidka ana aharka waxaa wariyey ibnu mubaarak iyo fi zuhdi iyo marwasi fi sunna iyo ibn abi caasim fi sunna iyo marka kulli abu daawuud laguma yaqaano bukhaari laakiin saxiixiisa wuxuu ku wariyey mid xoogaa macnaha kaaga dhow oo xudayfe laftiisa ka wariyey yaa macshar quraaci buu yidhi quraacdiyey istaqiimu toosnaada oo diintii ku toosnaada oo sunnadii ku dhega faqad sabaqtum sabqan baciidaa yacni darajo saraad gaarteen haddii aad diintii ku toosnaataan wain akhadtum yamiinan wa shimaalan haddii aad midigii bidix dhinac u baxdaan oo aad sunnadii khilaaftaan laqad dalaltum dalaalan baciidaa baadi fog baad baadiyowdeen xadiidka boqolaad wacan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala inuu yidhi man kaana musanan qofkii dadku ka horreeyey ku dayanaya falyastanna ha ku daydo biman qad maata dadkii dhinta ha ku daydo fa ina alxaya kii noolaa laa tu'manu calayhi alfitnatu fitno loogama aamin ah inuu fitnoobaa dhici karta ulaa'ika asxaabu muxamedin sala alla alay slam kuwaasi waa asxaabtii nebi moxamed sala alla alay slam kaanuu waxay ahaayeen afdala haadihi alummati ummaddan kuwa ugu fadliga badan bay ahaayeen abarahaa quluuban yani xagga qalbigana ugu baarinimo badan wa acmaqahaa cilman xagga cilmigana ugu xeel dheer wa aqalahaa takallufan uguna yar xagga isdhibidda iyo takallufka ikhtaarahum allahu alla wuxuu u doortay saxaabadii lisuxbati nabiyihi nebigiisa inay la saaxiibaan wa liiqaamati diinihi iyo inay diinkiisii oogaan iyo alla u doortay wayna oogeen diinkii oo meel kastay gaarsiiyeen facrifuu lahum fadlahum waxaad u garataan saxaabadii fadligooda u garta ha ka inkirnina waatabicuuhum calaa aatharihim ku raaca raadkoodii waa khilaafnina watamasakuu bima istatactum min akhlaaqihim wa siyarihim qabsadana waxaad awoodaan oo akhlaaqdii saxaabada ka mid a iyo maaragtay dhaqankoodii fainahum maxaa yeelay saxaabadu kaanuu waxay ahaayeen cala alhuda almustaqiim hanuun toosan bay ku sugnaayeen rawaahu rasiin baa weriyey rasiin wuxuu lahaa kitaab layihaha atajriid fi sixaaxi wasunan laakiin sheekh albani wuxuu leeyahy waa munqatic xadiidka boqol iyo koowaad wa can camri bni shucaybin waxaa laga wariyey can abiihi shacayb uu ka wariyey shacayb bn moxamed bn cabdillahi bn camr bn caasa la yidhaahdaa can jaddihi uu ka wariyey shucaybkia wuxuu ka warinayaa awowihii oo cabdullahi bn camr bn caasa shucaybna waa ka maqlay awowgiis cabdillaahi waa suganta arrintaas qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn camr bn caas samica anabiyu sala alla alay slam rasuulka alle wuxuu maqlay sal ly slam qowman qolo yatadaara'uuna bilqur'aan yani qur-aankii isku ridridaayo oo qoloba wax soo daliilsanayso xadiidka imaam axmed waxaa ku jiray in rasuulka sal ly slam kharaja calaa asxaabihi yani saxaabadiisii buu ku soo baxay wahum yatanaasacuuna fi lqadar iyagoo qadarkii ku murmaaya hada yanzicu aayatan wa hada yanzicu aayatan midba aayadu dhinac la aadaa marka sidii macnaha wax tanaaqud ku jiro camalow iyo qur-aankii u ekaanaya oo qof walba wuxuu soo daliilsanaa leeyahin shuraaxdu wax munaasab u ah isagu markaa wuxuu rabay marka waa wax uun sugidii iyo nafyigii iyo ku saabsan qadarki waana baab iska shaa'ik ah marka asal ahaan yani qadarkeeda in la rumeeyo waaba waajib waaba arkaantii lixdahayd buu ka mid yahay oo xadiidkii arkaantii iimaankai hadlaayay waa kii oo bilqadari khayrihi wa sharihi ahayd in la rumeeyo cilmigii hore ee alla wax walba uu cilmiga u lahaa haddana wax walba uu hore u qoray haddana wax walba isagu uu abuuro uu banaanka usoo saarayo mashiicaduna ma ay ka horeyso waxaas oo dhan waa wax maarata in la rumeeyo ee waajibta laakiinse dhex dabaalasho kalaa jirto iyo dad ku xeel dheeraada iyo yaa jira waxaan loo dirsan kala oo iska hor keenaya hay-adihii iyo qaar baa qadarka inkiraya waad aragteen nimanka hadda maarata qadariyada la yidhaahdo oo muctasiladuna ay raacday iyo niman jabriye la yidhaahdo laba dariiqo maaragtay kala duwanay qaadeen kuwana waa inkiraayeen qadarkii kuwana maaragtay sugidiisii ku talax tageen ibnu maajana bilowgiisu wuxuu ahaa kharaja rasuulu llahi sal slam ala asxaabihi hum yakhtasimuuna fi lqadar wuxuu saxaabadiisi kusoo baxay rasuulka sal slam iyagoo qadarkii ku doodaya fakaannamaa yufqa'u fii wajhihi xabu rumaani min alqadab yan rasulka sal slam waa ka carooday marka wixii uu arkay wuu ka carooday caradii marka waxay gaartay in rasuulka sal slam wejigiisa isbedelo isbedelkii iyo gaduudashadii wejiga uu gaduutay waxaad moodaa in rumaankii yani mirihiisii lagu firdhiyay wejiga rasuulka sal slam miraha rumaankuna waa gaduudan yihiin fa qaala marka markaas wuxuu yidhi sal la sl rasul wuxuu yidhi bi haadaa umirtum ma sidaasaa leedin faray istifhaamkaas marka waa istifhaam inkaari ah aw lihaada khuliqtum ma saasaa leedin abuuray inaad macnaha qadarkii baarbaaritaan iyo guluw iyo ku samaysaan iyo ku doodaan iyo wax leydin dirsada maaha waxaas tadribuuna qur'aana bacdahu bacd qur-aankii waad qaarkiis qaarka kale maarata ku dhufanaysaa bi haadaa baxhigaas iyo baarbaaritaankaas aan la ogolayn iyo dooddaas qadarka lagu doodaayo yaa halakat il umamu qablakum ummadii adinka inka horreeyey ay ku halaagsameen sheekh albaani sanadkaas ibnu maaje wuxuu ka yiri waa xasanun saxiix uu yiri marka saa aragteen lafdiga imaam axmed iyo lafdiga ibnu maaje waa isu dhow yihiin marka yatadaara-uuna bilqur'aani buu leeyahay rasuulkaa maqlay sal l slama qolo oo maarata qur-aankii isku dafdafcinaya oo qolaba meel la aadayso faqaala wuxuu yidhi inamaa halaka man kaana qablakum dadkii idinka inka horreeyey waxaa uun halaagay ama ay ku halaagsameen dadkii idinka horreeyey waxay ku halaagsameen bi haadaa kan oo doodaas lagu doodaayo ah qadarka darabuu kitaab allahi bacdahu bacdan kitaabka alle qaarkiis qaarka kale ku dhufteen macnaha aayaadkii baa marka yani qaarna la mucaaradanaya qaarna la sugaaya wa inamaa nazala kitaabu allahi yusadiqu bacduhu bacdan qur-aanka alle waa uu soo degay iyadoo qaarkiis qaarka kale uu rumaynayo falaa tukadibuu bacdahu bibacdin qaarkiis qaarka kale ha ku dhufanina oo mid beeninaya ha ka dhiganina famaa calimtum minhu wixii aad ka garataan qur-aankii faquuluu ku hadla ictiqaadiyana wamaa jahiltum wixii aad jaahil ka noqotaanna fakiluuhu ilaa caalimihi yani u daaya kii uu cilmiga badnaa oo u tiirsha oo u tala saarta waayo alla u daaya rawaahu axmed ibnu maaja sheekh saalix wuxuu leeyahay aahaartan waxaa ku jira isku tirtisiin laisku tirtisiinaayo in lagu dhego ariiqii salaf saalix in lagu dhego dariiqii salafu saalix laguna toosnaado saxaabada rasuulka sal ly slam waxay ahaayeen ummaddan kuwa ugu khayrka badan oo ugu fadliga badan sida xadiidka ku jirtay khayrukum qarnii waxaa idinkugu wanaagsan oo idinkugu khayr badan qarniga hadda anu aan joogo marka saxaabadii waqtigee waqtigiisay joogeen rasuulka sal ly slam iyagaa soo gelaya marka huma aladiina yaluunahum kadibna khayrkii waxaa ugu horeeya kuwii ku xigay saxaabada huma aladiina yaluunahum kadibna haddana waa kuwii kusii xigay bukhaari muslim baa wariyay xadiidka ibnu mascuud marka atharkii aan soo sheegna oo kii boqolaad ahaa wuxuu ku tilmaamay saxaabadii inuu yidhi fa inahum kaanuu cala alhuda almustaqiim waxay ku sugnaayeen hanuun toosan bay ku sugnaayeen xudayfana dardaarankiisii wuxuu ku gaar yeelay kuwii quraada ahaa wuxuuna ku yidhi ittaqu llaha yaa macshara alquraa yani alla ka cabsaduu leeyahay kuwan maaragtay quraada ahu wuxuu ku tilmaamay marka uguna yeeray tilmaan iyaga u gaar ah oo aysan dadka kale la wadaagin taasna waxaa ku jirta aadaab baa ku jirta buu leeyahay wadaadka kitaabka sharxay oo qofka loo dhawaaqaayo in loogu dhawaaqo tilmaantii asaga u gaarka ahayd hadduu dad kale maaragtay la joogo tilmaan gaaran uu ku tilmaaman yahay tilmaantiisii ku tilmaan sababtoo ah wax lagu gartay noqonaysaa oo isaga gaar u sooca marka waa ugu dhawaaqay wuxuuna yidhi yaa maashar alquraa yani kuwa cilmiga raaraadinaya waa maogta khuduu طariiqa man kaana qablakum dadki idinka horreeyey jidkoodii qaata yani ku toosnaada jidkoodii yani jidka saxaabada ku toosnaada iyo salafka haddii marka qaarkiin xoogaa wax qalloocasho ay ku jiraan dee ha toosnaado oo toosnaantii maarata ha laga helo haddii aad toosan tihiinna toosnaantii ku sugnaada oo daa'ima maxaa keena marka in toosnaantii ku sugnaada la yidhahdo dadka la faro jawaabtu waxay tahay in lagu sugnaado istiqaamadii toosnaantii waa arrin aada u culus oo dadka ku adag waana wax yar oo qalbigu uu isbedelaa addoonkuna culumo ha ahaado ama taalibcilmi ha ahaado ama qof saalix ha noqdee fitno loogama aamin ah inuu isbedelo loogama aamin ah oo qalbigiisa maaragta zeyq uu galo oo camalka uu ka xumaado marka qofku ha iska ilaaliyo wax diinkiisa bedelaya ama camalkiisa bedelaya sidaa darteed waxyaabaha la isugu dardaarmo mar walba khudbada jumcada waxaa ka mid a ittaqu llaah ay leeyihin aimadu dadow alla ka cabsada ay leeyihin haddaad alla ka cabsanaysayna dee taqwadii maaragtay laazim oo kusii dheganaawoo daa'im haddii marka addoonku macnaha waxa uun qusuura iyo gabadfal iyo ay jiraanna dardaarankaasi wuxuu ku bixinayaa inuu naftiisa xisaabiyo qofku sidaasay marka saxaabadii ahaayeeno tarbiyada ay tarbiyeynayaan dadka ayaga ka dambeeyay marka uu leeyahay ittaqu llah yaa macshar alquraa yani istiqaamadii haladinka helo ama ku sugnaada labadaas un mid bay noqonaysaa istiqaamada marka maxay tahay buu leeyahy wadaad kitaabka sharxay wuxuu leeyahay waa wixii kulmiya laba arrin arrinka koowaad waa maxay waa diinkii in fahm loo yeesho kan kalena waa maxay waa in sunnadii lagu dhego oo aan la khilaafin oo qofku ma noqonayo mid istiqaamadii ku taagan ama istiqaamadiiba haysta ama hela ama hadday ka maqnaydba macnaha ay usoo gacan gasho ilaa marka uu labadaas arrin wada kulmiyo moogi oo xagga fiqigana iyo fahamka uu diinka u yeelanayo hadba inta uu u baahan yahay waa inuu ka helaa diinka fahamkiisi sidoo kalena sunnadii qof raacsan waa inuu noqdaa haddii fiqiga uu diinka u leeyahay uu yaraado istiqaamadiisii iyo toosnaantiisii baa taagdarra gelaysaa hadba cilmiyaradiisi inta ay tahay haddii marka sunnadii raacitaankeeda iyadana uu macnaha xoogaa ka zagzaagana oo uu sunnadii khilaafo istiqaamadiisii iyaduna way yaraataa hadba inta uu sunnada ka khilaafo sidaa darteed ahlubiducu waxay uun maaragtay ka aasaasmeen ama ka unkanmeen labadan arrin uun sababtood ama waa fiqxi xumo ama waa sunnadii oo la khilaafay iyadoo wax la yaqaano midkoodna midka kale sabab buu u noqdaa oo haddii fiqi loo yeelan waayo diintii oo fahamkii u xumaado macnaha sunnadii waa la khilaafaya mararka qaarkoodna qofku diinkii waa uu garanaya laakiin sunnadii buu khilaafaya kas u khilaafaya oo culamada qaarkooda waxaas lagu arkay oo sheekh islaam temiya uu ka hadlay markii uu yidhi uutuu dakaa'an waxaa la siiyey oo lagu arsuqay caqli badnaan aad ay u maskax badan yihin walam yu'tow zakaa'an daahirnaansho iyo diin fiicanna lama siino laguma arsuqi ilaahay kuma arsuqi wa uutuu culuuman aqoon baa la siiyey waxbaa yaqaaniin itilaac fara badan ay leeyihiin walam yu'tow fuhuuman in xaqii la fahmana lama waafajin marka diinkii in fiqi loo yeesho sharcigii maaragtay la barto qofku waa uu ka gaasiraa haddii macnaha uu labada ku dadaali waayo maxaa yeelay cilmigu waa geed oo kale wuxuu u baahan yahay ka warqab iyo waraabin joogto ah haddii aad marka aada waraabiso cilmigii wax nool buu noqonaya uu ku baaqi noqonaya haddii kalese oo aadan maaragtay waraabinin adigu dee hadhow kuma harsan doontid oo hoos kama heli doontid sunnadiiba marka la laasimo oo lagu dadaalo waa midda kala saarta dadka toosan ee diinkii ku toosan ee haysta dariiqii saxaabada iyo jamaacadii hore iyo kuwa ahlu bidaca wax lagu kala garto waa taas firqooyinka iyo jamaacaadkan islaamka khilaafsanna ma soo daahirin ilaa markii aaraa'da maarata xaakim laga dhiga mooye oo sunnadii laga hormarshay axaadiistii marku way caddahay aqwaashii salafkuna waa maaragtay cad yihiin ahlubidici baa imaanaya markaasay sunnadii diidayaan haddii sunnadii diidaanna waxay khilaafaan wax ay waajib ku ahayd inay raacaan markaasay toosnaantii ka lumaan sidaa darteed qofka muslimka ah alla ayuu wuxuu weydiistaa salaad kasta uu dukanayo ihdina asiraata almustaqiim buu leeyahy hanuun buu alla weydiisanaya ilaahu jidkii toosnaa nagu hanuuni buu leeyahay yani waa jid marka anuu aan qaado aan toosayo waa macnuhu jidkaas marka waa maxay waa jidkii ambiyada iyo jidkii salafu saalix waay saxaabada rasuulka sal jidkoodii waay waa siraata aladiina ancamta calayhim kuwii aadu nicmaysay jidkoodii waay waa ambiyadii iyo rusushii iyo saxaabadii iyo kuwii jidkooda qaaday oo ahlicilmiga ka dambeeyey ah dardaarankaas marka waa dardaaran guud waxaana marka mukhaalafadii sunnada iyo in sunnadii la khilaafo ka badbaada dadka ku dhega wixii salafka ay ku sugnaayeen oo diin ah oo garta oo barta wixii saxaabada iyo salafka ay ku sugnaayeen xudayfa marka dardaarankan wuxuu ula jeedaa inuu maaragtay dadka ahlucilmiga ahaa faro oo u dardaarmo inay toosnaadaan taas maxay ku helayaan marka waa inay dariiqii toosnaa ay ku dheganaadaan waana dariiqii salafu saalix waa dariiqii rasuulka sal sl uu ku sugnaa saxaabadiisna ay ku sugnaayeen quraa'du marka dadkan maaragta qaaliyaalka ah haddii ay toosnaadaan iyagaa qudwo aho lagu daydaa haddiise ay hawadooda iyo bidco iyo ay maaragtay raacaan waxaa fasaadaya dadkii baa fasaadaya markii ayagu fasaadaan dadkiina waa fasaadaya sababtoo ah dadku waxay ku toosnaadaan culimmadooda iyo dalabta cilmigooda ilaa iyagaa la fiirsanaa moogta haddii marka midigay bidix aadaan jamaacadii way fasaadaysaa waxaa dhacaya kala tag iyo tafaruq aqwaal iska hor imaanaysaa meesha imaanaysa dadkii marka waxba ku dadaali maayaan marka sababtoo ah culimmada is haysatay leeyihin haddii marka tijaahaadkii ay bataan iyo ijtihaadaadkii oo arrimaha manhajka iyo arrimaha sunnada iyo arrimaha caamka dadkii marka waxba maaragtay ku dhegi maayaan diinkii qabsan maayaan oo dadka diinka waxaa ku haaya oo maaragtay ay ka faa'iidaystaan waa in sultaankii iyo ninkii madaxda ahaa uu xoog leeyahoo isagu diinkii uu si fiican u fulinayo oo laga heebaysanayo tan labaadna waa maxay waa in ahlucilmigu ay xoog leeyihiin iyaguna oo ay kulansan yihiin oy xaqii isku wada waafaqsan yihiin haddii marka dadkii quraacda ah ee ahlucilmiga ay iskhilaafaan oo aqwaal kala duwan iyo kooxa iyo la noqdo taas raad xun bay dadka ku reebaysaa iyo diinkii iyo toosnaantiiba raad aan fiicnayn ayay ku reebaysaa marka dadka waxaa lagu midayn karaa in sunnadii lagu mideeyo jidkii ugu dhowaa ee gaabnaa ee lagu gaari karay dadka midayntooda waa kaas haddii aan marka sunnadii aan ku toosnaano oo aan mid ahaano dadkii waa toosayaan ayaguna xataa maaragtay dowladnimadu way ku saamowdaa culammada maaragtay hagaagooda oo quwo iyo kahsha qof kasta oo marka fiirya buu leeyahay taariikhda muslimiinta ee dambaysay saddexdii qarniyo dambe wuxuu helayaa in wax xoog leh aanay soo bixin ilaa uun dad diinkooda ku kulansanaa moogiyo oo ku ijtimaacay diin sax dacfiguna wuxuu ka yimaadaa uun kala tagga iyo tafaruqa haddii marka tafaruq u dhaco dadkii maarata ahlu jaahiliyada ahaa yaa adduunkii qabsada markaasay ahlu xaqi isku diraan marka khilaafkaas iyo wax noocaas kanoo kale waxay uga faa'idaystaan iyagu wax jaahiliyadoodii iyo waxoodii xumaa u fududaynayay maaragtay ay ka dhex raadsadaan sidaa darteed dardaaranka xudayfo waa dardaaran aada u weyn oo manhajkii saxaabada ay la gaarka ahaayeen si maaragtay fiican u ifinaya oo wuxuu leeyahay khuduu طariiqa man kaana qablakum dadka idinka horreeya jidkoodii qaata oo ku dhega haddii marka jidkii salafka laga tago waa la lumaa dadkii quraacda hadday lumaanna oo culummadu ay lunto dababat cilmigu ay lumaan ducaaddi ay lumaan dee dadku waa min baabi awlaa waayo dadku way lumaayaan sababtoo ah dadku waxay uun ku taagan yihiin dadkii qudwada iyaga u ahaa aharkan marka fawaa'id baa ku jirta oo laga faa'iidaysanaayo waxaana ka mid ah in dadka quraacda ah ay yihiin dadkii xulka ah oo quraac waxaa lagu sheegi jiray magacaas lagu sheegi jiray dadka qur-aanka xafidsan oo cilmigana raadiya rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ya-ummu alqawma aqra'uhum likitaab illah waxaa dadka dujiyaa midka qur-aanka ugu aqoonta badan xadiidka muslim baa wariyey abu mascuud alansaari baa laga wariyey bukhaarina maaragtay tacliiquu ku wariyey marka aqra aan la sheegaya waa maxay waa midka kitaabka alle ugu cilmiga badan waayo qura'du marka zaman kasta iyagaa marka dadki ugu fahm roon ee maahan wax akhriskooda badan iyo arrintu ma ah quraa haddii la yidhahdo macnaa waa kuwa diinka si maan u fahamsanaaya laga wadaa oo garanayay wixii alla soo dejiyay xuduudiisi waqtiga qaarkood waxaa bata buu leeyahay dad quraa ah oo aan waxba garanaynin qur-aankii bay akrinayaan sunnadii bay akrinayaan kutubtii bay akrinayaan laakiin wax garan maayaan cilmi saxa ma hayaan sida ibnu mascuud uu yidhi wakahurat quraa'ukum waqallad fuqahaa'ukum waa darsigii hore ay ku jirtay kayfa bikum idaa labisatkum fitnatun yahramu fiiha alkabiir wayarbu fiiha asagiir darsigii hore u ahaa kaas markaasa la weydiiyey goormay dhacaysa arrintaas markaasu wuxuu yidhi haddii culimadiinu ay tagaan juhaashiinuna bataan wakahurat quraa'ukum quraa'adiinu ay badato waqallad fuqahaa'ukum yuu yidhi fuqahadiinuna ay yarcadaan marka waa fidno aada u weyn in quraa'da ay bataan dadkii macnaha wax maaragtay la socday oo la leeyahay mararka qaarkood waa waxgarad waa aqoon-yahan wax saas oo kale lagu magacaabo qur-aankii bay marka soo daliilsanayaan waxaa dhici karta qur-anka inay xafisan yihiin sunnadii bay soo daliilsanayaan waxa maaragtay lagu hadlay iyo culimadii ku hadleen bay maaragtay garanayaan wax kutubta ku jiray garanayaan laakiin haddana culimo fuqahaa maba ahba kuwaas marka shaki kuma jiru leeya wadaad kitaabka sharxay inay fitno keenayaan sababtoo dadkii bay maarata dib u geysanayaan haddii ay ku hadlaan waxaanay iska xaqiijin oo aanay cilmi u lahayn haddii marka qofku maanta uu fiiriyo xaaladaha hadda jira wuxuu helayaa in quraadii ay bateen fuqahadiina ay yaraadeen fuqahada marka dhab ahaan laga hadlayo waa maxay waa kuwa tawxiidka fahamsan waa waa kuwa xalaashii xaaraanta yaqaana waa kuwa sunnada fahamsan waayo dadkaas waa yaraadeen markaasaa waxaa batay aqwaal lala yaabo oo cajiib ayaad maqlaysaa buu ku leeyahay yani qofkii dhalinyaradaha maanta wuxuu maqlayaa aqwaal maarata fara badan oo iska hor imaanaysa suu marka aqwaashii suu keenaa qofkii midka saxsan suu ku garanaa haddii marka dad isku toosan aanu wax ka qaadanayn teeda kale qof walba alla kacabsi iyo yaqiin gaarsiisan miyuu leeyahay inuu maarata sawaabkii ku raadiyo oo aanu wax warsanin ilaa qof cilmigiisa iyo diinkiisa ugu kalsoon yahay moogi taas waa yarta dadku saas badana ma sameeyaan sidaa darteed kuwa wax akhriya hadday bataan oo waxuun iska akhriya oon manajkii ku toosnayn oo cilmigii wuxuu keenaayay aan ku dhaqmaynin oo degdegta badan mafaasid fara badan oo aan la koobi karin baa ka dhalanaysa arrinkaas sidaa darteed wuxuu leey wadaad kitaabka sharxay masaa-isha manhajka ee muhimkaa xagga dacwada waxaa ka mid ah in yacni dariiqii cilmigoo saxda ahaa la toosiyo oo waxaa ka mid ah siyaabaha maaragtay arrimihii muhimka ahaa lagu toosiyo xagga dacwada oo afraad ha noqdaan ama jamaacaad ha noqdaane in dhismihii cilmiga la xoojiyo markii dhismaha cilmigu uu xoogaysto oo asal fiican uu ku taagan yahay dacwadii dhismaheeduna waa maaragtay xoogoobaa mid xoog luu noqdaa saamayntii dadka la saameynayay oo ka faa'iidsanayaan xaqina waa u bataa ama ha noqoto fatwo dadkii loo fatwoonaayo ama muxaadaro loo jeedinayo ha noqoto ama darsi loo akrinaayo ha noqoto iyo waxyaabihii kaloo shabahay laakiin haddii cilmigu uu yaraado oo uu taag daraado saamayntii iyaduna way taag daraanaysaa dadkiina marka arrinkoodu mid isdheeh galay yuu noqonayaa aqwaal kala duwan maaragtay ay dhex yaacayso sida maarata muuqanaysa ku leeya waqtiyada kala duwan walaayo maanta beldaan fara badan oo belaadda muslimiinta ka mid ah dhibkaas wuu ka taagan yahay sidaa darteed waxaa muhima qof kastoo cilmi dalbaa inuu ku dadaalo toosnaantii macnaheedii waasic ahaa toosnaan lagu toosnaado manhajka salafu saalix toosnaan lagu toosnaado qofku inuu carabkiisa ilaaliyo xubnihiisa ilaaliyo sababto marka qaarkood waxyaabahan ka soo baxaya afkiisa yaa musiibo weyn qofka u keenaaya waxaanu hubin buu marka qaarkood ku hadlaaya markaas alla wuxuu ku ciqaabaa inaanu marka cilmi u yeelan mas'alo kale oo u baahnaa markaasuu jahli maaragtay ku dhacaya waqtiyo kala duwan sidaa darteed qofkii cilmiga raadinayow dadaal oo ku dadaal dardaarankan lagugu dardaarmay inaad maaragtay ku toosnaato xaqii masaa-ishii oo dhan arrimihii cilmiga arrimaha camalka arrimaha maaragta xiriirka walaalaha aad la leedahay walaalaha muuminiinta aad la leedahay arrimihii dacwada arrimihii ku saabsanaa in macruufkii dadka la faro munkarkiina laga reebo naftaadana ka fogee hawaraac waxa la yidhaahdo naftaada waxaad laazimisaa inay ku toosnaato wixii daliilku uu ku tusiyo mustaqbalku marka waa uu- yani waa uu sii fiicnaanaya yani khayrba uu khayr kale u dhalaaya laakiin haddii kale taggu u weynaado oo toosnaantii ay taag daraato oo dadkii maarata talabatul cilmigii iyo culimmadii maarata taas ay ku agtooda maaragtay eh, ku xumaato mafaasid fara badan yaa dhalanaya hadba inta mukhaalafadooda ay la egta oo ay sunnada khilaafiyeen wabillahi towfiiq